aw yakunu khafiyan qad yakun waadixan amase waxaau noqonayaa mid qarsoon ka qarsoono falaa yudriku ma haleelayaan markaasoo ma garanayaan ila aimatu dadka aimada alxudaaqu xaadiqinta aada cilmiga u sugay ee dee fadnigan xaadiqa ku amha ee mahirinta ku amooye almuطalicuuna daalacday calىa duruq اxadiiثi xadiidka asaaniidiisiiyo wacilal اasaaniid asaaniidu cilalta ay leedahay oo macnaa waxa weeye laba nin oo dee isku wakti hayse soo gaadhay ayaaba xadiidka ama kulmayba wax kala wariyey ayaa kolkole axaadiid aanay kala maqal uu meeshii jiraya ay iskuba xigayaan marka tacayinkaas oo kale waa saqad khafi oo qarsoonoo ragga aimada ah ee asaaniidda axaadiidta dee aqoonta weyn u leeha waa ismeel isugu keeni kara cilada sanadku leeyahayna og ee daalacday kuwaasun baa soo saari karee nin dee daahir alisnaad eegaya laba ninood ogtahay inay isku meel ahaayeen inay isku wakti ahaayeen dee markay isku xigaan waxaad odhanaysaa waa dee khalaas xadiidkii waa sanadkii waa mutasif ayuunbaad odhan oo taasi markaa dadka aimada mooye dadka kale ma soo heli karaan taasi waa qayb marka wuxu uhi fal awalu ka hore wahuwa alwaadixu kacad weeyaane yudraku waxaa lagu garanayaa bicadami talaaqi labada ninaanay kulmin manaa talaaqi la-aan kulan la-aan bayna raawi wa sheekhi kolley sheekh halkan ninkani lamamu kulmin oo sheekhiisii maahe laakiin wax suuro sheekh buu yeeshay oo markay xadiidkii isku xigeen ee can fulan uu leeyahay dee daahirkiiba inuu sheekhiisii yahay marka maqsuudkuna waa isaga iyo ninkan uu ka warinayo iyagoon kulmin taas baa lagu ogaanayaa oo bikownihi ahaanshihiisa aanu kula kulmin lam yudrika aanu gaadhin ba casrigu sabankiisii aw adrakahu amase uu gaadhay oo casrigiisii waa haleelaye laakinahumaa laakiin labadoodu lam yajtamica may kulmin meel kumay kulmin walaysat lahu walxaal laysat lahu umanaanay sugnaanin oo ninkan raawiga ah cidan uu kaba warina minhu min aladii yarwi canhu ee uu sheekhiisa markii hore kaba cabiray ijaazatun ijaaza wuxuu ijaazay iyuu kaga warinayaana ma jirto walaa wijaadatun wijaado uu wax kaga warinayaana ma jirto oo wuxuu leeyahay tawaadixaa kolley inaga waadixi nooma aha salahaan iyo dee amtaasheen oo dhan iyo dadka badankooda ee waxaa lagu haleelaa buu leeyaho lagu gartaa cadamu talaaqi cadamu talaaqi ah ninkan raawiga iyo waman rawaa canhu aynaanay kulmin saa cadamu talaaqiguu dhacayana wuxuu ku suureeyey bacdan baa tii lita suuraynta loola imanaya bikowniya ninkani nin soo gaadhayba maho laba dee ninkani maba soo gaadhin ninkan ismay soo gaadhin taasi waa suuro amase waa soo gaadhaye laakiin laba wadana way kala joogeen marna may kulmin iyaduna de waa cadam talaaqi taasna taas baaba lagu ogaanaya marka wuxuu raaciyey ijaazo iyo wijaada aanay xaggiisa uga sugnaan horta way noo dambeyn haddii a la idhaha waayo awjuhu taxamul way noo dambeysaan ijaazadna waa nin dee bal maalan nin dee adigu ama hala kulmo hays arkeen ama meel kale ha kaba jooge u fasaxayo oo u idmaya kitaab uu warinayey ama axaadiis uu warinayay inuu ka wariyo bal waan arki doonaa haddii a la idhaha surooyin banaan iyo surooyin dee ay isticmaaleen laakiin aan wax lagu warin karaynba way yeelanaysaa ijaazada waayo qaybo badan bay yeelataa ee waaba tan oo isagoo nin u fasaxayo oo le kitaabkaa fulan hebel baan kaba wariya ama axaadiisa caynkaasa iga wari ninku isagoo ninkii arag isagoon wax afkiisa ka qaadin ayuu walow dee aanu xadathanii odhanahayn ee ajaaza lii fulan ama say markii dambe mutaakhiriinta isticmaaleen cantay u isticmaaleen taase ama iyo can fulan odhanaya ayuu wax kaga warinaya marka hadday taasi jirto nooc itisaal baa jira oo nooc wasli baa jira oo imanka inqidaac markaa laguma tirinayo ti wijaadaduna waa nin dee uu garanayo khadkiisii iyo dhigaalkiisii inuu yahay oo isagu bal maalan la helo fartiisii axaadiis kuba qoran oo aan laga shakisnayn ee la hubo marka caynkaas dee axaadiia sanadkiisiibuu kuba warinaya suurada dee iyadana akhbaranii ma odhanayo xadaaniye wijaadadna duruqu taxamul bay kaba mid tahay laakiin tan oo kale wajadtu bikhadi fulan iyo cibaaro saasuu isticmaalaya barhkoodna waxyaalay isticmaaleen wijaadadii ay isticmaaleen waana umuuro inoo dambeeye wijaadaduna waa nin la garanayo macruufa oo dee kitaabadiisii iyo khadkiisii uu gacantiisa ku qoraynayo iyadoo la hubo aada heshay axaadiis uu warinayo sanadkiisa ku warinayo tii aada warisaba oo walow dee lagu camalfalayo riwaayo aad tila can fulan meesha aanay jirahayn bal haddana dee umuuraa jira duruqu taxamul bay ku daraan sideeda ah taasi way noo dambaysaa laakiin ijaaziya wijaada sidaasay kalayihin haddaba wuxuu leeyahay ninkan aanu laba kulmin ama aanay is arag hadduu ijaazo ku leeyu ijaaza wax kaga warinayo dee meeshii inqidaac baa jira la odhan maayo hadday wijaada taa uu caddeeyana waa wijaado ee iyadoo ninkii ijaazo kulahayn wijaado kuba lahayn aanay kulmin oona isa soo gaadhinba ama isa soo gaadhayna laakiin aanay meel iskuba arag hadduu wax ka wariyo de waa la garanaya ninkani asalaan saqad waadixaa jiro daahiro in halkan sanadkan inqidaaci jiro taasaa laguma garan marka kaa iyada taasaa lagu garanaya e dadkii macrifo u lahaa un dabaqaadka ruwaadda taariikhdooda ayuun baana tan ayad daahir u tahay nin aantaa macrifo u lahayn waxba kama garanayo marka wuxu uhi waa min sama tan daraaddeed in ujeeddadu dee noocan saqdigan waadixa umuuraha talaaqi la-aanta iyo lagu garanayo taasna siday ku xasilaysa waa taarikh in la ogaadee ayaa ixtiija loo baahday ila taarikhi taariikhdii taariikhdii ayaa loo baahday in la dabdiyo maxaa taarikhda loogu baahday waa litadamunihi taarikhdu damnisiga ay damnisanayso oo wuxuu kulansanaya taxriiri mawaalidi ruwaati ruwaadda waqtiyada ay dhasheen taxriirkeed tahdiibkeed iyo sugiddeed iyo wawafayaatihim dhimashadood iyo waqtiyadii ay dhinteen iyo wa awqaati dalabihim waktiyadii ay dalabka u baxeen cilmiga ay dalbeenba guud ahaan maya xataa beledkoodii hakama dalbayeene waayo in badan bay xadeeyaan oo sanadaasa ugu horreysay samaaca ay odhanayaan waktiyadii dalabkooda iyo wartixaalin rixladii ay rixleeyeen ay xereeyeen ay u xereeyeen cilmi dalabkii waktiyadaas uu dimnistay oo macnaa waxa weya taariikhdii ruwaadda markay noqoto maha taarikhdan caamkaae marka ruwaaddiiyo lagaba hadlayo iyo culimada taraajimtoodii ee waxaa kuba sugan waktigay dhasheen baa la caddeeyaa waktigay dhinteen baa kuba sugan waktigii ay cilmiga dalbeen baa kuba sugan hadday rixlo u baxeen waktigii ay rixlada u baxeen baa kuba sugan sheekhyadoodii iyo ciddii kale ayaa kuba sugan dee aimada waaweyn talaamidoodii baa kuba suganoo umuurahaas markaa waxaa lagu ogaanayaa ciday la kulmeen iyo ciddii aanay la kulmin baa lagu kala garanaya taas baa markaa saqdigiina san baa dee taarikh looguma baahday tan waqad iftadaxa way fadeexoobeen aqwaamun qoomyaalo aqoontaasoo iddacow sheegtay ariwaayata riwaayo can shuyuukhin sheekhya qaarkood lagaba wariyo ama ay kaba wariyeen dahara markaa ku muuqday bitaariikhi taariikhdii markii dee iyagii taariikhdii la raacay ee taariikhdii loo isticmaalayba arrintan kadibu dacwaahum waxaan ay sheeganayeen beentooda ay kuba caddaatay oo wuxuu leeyahy dee taariikhdu waa ahamiyada ay leedahay kolleyna waa bal masaa'il inoo yar dambeeyo walow aada u koobi doono laakiin rabbi hadduu inoo dhib yareeyo kuwa kale ayaaban arki doonaa wixii ay kaba qoreen insha allahu tacaala bal markaa wuxuu leeyahay taariikhdu ahamiyada ay leedahay waa saqdigii ayaa lagu ogaanaya horta waa kaa inoo soo sheegay waxaanu inoo sheegayaa dad qaarkood sheeganiyo culimmada qaarkood intay la kulmeen inay wax ka wariyeen si inay ku fadeexoobeen ku ceeboobeen oo ujeeddadu beentooda ay kuma muuqatay oo dee rag baa hore maxay markay ruwaadii ay isticmaaleen been baan anaguna taariikhduu isticmaalayoo isaga dhalashadiisiina la weydiinaya sheekhiina halkuu kaga maqlay iyo waktiguu ka maqlaa la weydiinaya ragga qaarkood bay weydiiyeenoo markaasay wuxuu leeg magaalooyin bay yimaadeenoo culimadii dee la yaqaanay bay barhkood ay yidhaaheen waanu laba kulanay oo waxbay kaba ay kaba wariyeen markii la weydiiye layidhi goormaad ka warisayna sanadeed ka warisayna sanad buu sheegtay la ogyahay sheekhuba inuu mootanaa sheekhuba inuu mootanaayo sa nin sheegtay malaha kolley naysaabuuriyana waxay lahayd xaakime soo naqliyeno cabdi ibnu xumayd imaamkaa la odhanaya sheekhada muslim kaba mid ahaa inuu kaba wariyo markii la weydiiyey waktigii waxa weeyaan sheegtayna waktigu sheekhu saddex iyo toban sanood sii mootanaa ayuu leeyahy waan kaba wari oo yidhaaheen wuxuuba sheeganaya inuu cabdi ibnu xumayd saddex iyo toban sanood dabadeed bacda mowtii kaba wariyo oo kale maqabriba uga soo baxay bal markaa rag badan oo kalena dee saasaa markii la weydiiyey ama magaalooyinka waktiga galeen sheekha halkay kula kulmeen barhkoodna la weydiiyey magaalo hebel baan kula kulanay waanay ogyihin culimadu waktiga inaanu magaaladaa joogin ba asal ahaan waktigii aanu kuba jirin oo waxay ku fadeexoobeen markaa markii taariikhdii laba isticmaalay oo waa tan taariikhda looguma baahanya umuurahan saqdigaas baa lagu haleelaya bal taasi waa qaybta hore daahirka ah dee inta badan inqidaacaas aan irsaalka khafigiiyo waxay noo soo soco tadliiska ahayn iyo icdaalkiiyo wax markaa ruuxii ilmaamuntaa uli markaaba uu helayo soo saarayo والqسم الثاني qسmiga labaad marka xagga hoosena wuxuu idinkaba dhiganaya bal raqمka koowaad min ashri haulaaءi الkadaabiin ratan الhindi nin ratan la idhaayo hindi ahaa ayaa kuwa ugu shuhuro badnaayo dahabi buu kaba soo naqliya miisaan kale jis gaaran oo xafiliga inuu u leeyay ninkane inuu yihi wama adraaka ma ratan wama adraaka ma ratan waa sida cibaaradiis شيخ دجال بلا ريب ظهر بعد 600 فدع الصحبة والصحابة لا يكذبون وهذا أجر على واد لحد بقول هجرة الدبدين يلي صحابي أبن هايو هندي أنا حقاسو هندي هاي رتب بينهان بل ده رك هرية يو وقتي ده هرتيت شيكتنا ويجران كو كلو يدنا صحابة إني لما كنا نساء أنا سيو بعد 200 وحويا شيكتي باجرون ده انتما وكذب يبين أي شيكيين بل وحويا من تاريخ كل مهم بيطاهي arrintan taraajimta iyo mawaalidu ruwaad iyo wafayaadkooda dee umuuraha maaha waxdee iska caadiya una waa shay aad u muhim uga xadiidkaba sugidiisa iyo bal matalan saqadka jira ogaantiisa walqasmu thaani qismiga labaad wa huwa alkhafiyu ka isagu qarsoon weeyaane almudallasu waa kii la tadliisiyey oo macnaa waa kii qarsoonaa ee nin imaam uu soo saarayay waa ka la tadliisiyey mudaliskii markaas shaksigii ma waa xadiidka naftiisa tadliisku galay ee la tadliisiyey bifatxi laam ism mafcuul weeye laamta kordhowgeeda la aqriyo sumiya bidalik kan dee waxa weeyaan uu inoo soo tacriifin doonaa ama waa inoo sheegi doonaaye kan waxaa loogu magacaabay tadliis loo yidhi ama mudalas loo yidhi xadiidka naftiisii la tadliisiyey raawigana mudalis baa la odhanaya walikowni raawi raawiga ahaashihiisa lam yusami aanu magacaabin man xadatahu ninkii isaga xadiidkan u sheegay baanu magacaabin waa whama waxaanu moodsiiyey oo dadkii uga dhigay sad uu kuba warinayo samaaxahu maqalkiisa lilxadiidi xadiidkii uu ka maqlay miman lam yuxadisu bi nin aan uga waramin oon isaga u sheegin inuu kaba maqlay ayuu xadiidkii ugaba dhigay suurada uu kuba soo noqonayo washtiqaaquhu ishtiqaaqiisu kelimad marka la eego waa wixii asalka u ahaa luqo ahaan ee laga soo dhambashay laga soo qaatay min adalas daras weeye bitaxriiki wuxuu ujeedaa dee kolley daalku waa xarakaysan yahin simkuna waa xarakaysan yahay laamka ayaa la xarakaynaya markaa dhammaanba xaraka yeelanaysaayo dee sukuunka iyo reebninku xaraka maaha waa xaraka la-aan markaa wuxuu ujeedaa iyadoo laamkana aan fadxinayno oo aan xarakaynayno dalas odhanayno bitaxriik wa huwa dalasku ikhtilaadu dalaami binuur waa mugdiga dheehitaankiisa uu dheeha nuur sida waqtiyadan fiidcawlka oo kale labada fiidcawl ama waag ama habeenkii intuu soo gelayo weli iftiinkii maalintuna uu yar baaqa yahay meeshii dulmaa jirta nuur ku yar dheehan yahay dee markan waagu baryayay ee ama dee waxa weeyaan welina iftiinkii maalintuna uu markaa ku soo dhex darsamo dulmadii habeenkuna ay jirtana waa kan taas baa dalas lagu magacaabaayo waxaana uu yihi markaa dee dalasta caynkaasina sida dulmada caadigiiba ay nadarka iyo wixii dee la argay ruuxii wax ugaba qariyaan oon wax loogu arag ayaa tana dee wixii kaa aad kuugu dhow mooyeyna waxa kale kuma muuqanayaane waxaa jirta uun taqdiyo ay ashyaadii qarinayso oon hagaaga looba arkayn labada markaa dulmada nafteedana waa wej labaad oo delas laba idha ay usoo naqliyeen dulmada nafteeda dee tadliiska ceebtuna waa ama beec oo kale tadliiskiisuna waa halku kaba yimaado ceebtii ay waxaan la iibinayaa lahayd buu ruuxu qarinaya wax ceeb ka saliimu ugaba dhigaya wixii buu qariyey tanasan oo kale satrigaasaa kuma sugan bal haddaba taas baa asalku yahay sumiya bidalika waxaa kan loogu magacaabayna ishtiraakimaa maa fi lkhafaa waxaan dee waktiga caynkaasee dulmadaasi ay jirto umuurihii dulmadan baa qarinaysa oo araggii la arkilaa way ka qarinaysaa tan imika aan haynana ninku xaqiiqadiisee jirtay ina ninkii uu ka maqlay maahae waa ka nin aanu ka maqlinoo laakiin uu sooba gaadhay caanfulaa yidhiye wixii jiray oo ah inqidaacii jiray baa iyadana qarsoon oo meeshii aan daahir ahayn oon waadix ahayn oo tan baa adigu labada munaasabo macnaha hore asalka iyo ka dambe ee loo soo raray munaasabada ka dhexaysa taasba bal tadliiska kolley waa ti ambiquniya taxriifkiisa kuma soo aragnay iyo qaybihiisii markaa wuxuu yihi wayaridu kolley aada umuu basin halkan wayaridu waa soo aroorayaayo almudallasu mudallasku waa wixii la tadliisiyey bisiiqatin siiqa min siyaqi ladaai gudashada siiqooyinkeedii kaba midhoo taxtamilu ixtimaali wuquuca luqeeye la kulan la kulmay dhicitaankii iyo xusuulkii ixtimaalaysa bayna almudalisi kan wax tadliisiyey waa ismu faacil maanta iyo waman asnada canhu kan uu wax ka warinayo xaggiisa wax kaba isnaadinaya kulan ay kulmeen ixtimaalaysa laakiin aan ku caddayn wadalika kacan wakada qaala horta siyaqul adaadan kolley waa xaggan ruuxu markuu xadiidkii sheegaye cid kale ay kaba maqlayso cibaaraadka uu isticmaalo ee kolley tilmaamaya si uu markii hore xadiidka uu kuba xambaaray taas bay siyaqal adaa yidhaahaa xadahanaa iyo akhbaranaa iyo samictu iyo can iyo qaalo iyo ajaaza lii fulan iyo waa siiqa aladaa bay noqon kolleyna waxay de ku xidhan yihiin markii hore san uu xadiidka uu kuba maqlo oo taxamul ay yidhaahaan aduhu xambaarkuna waa warintii aduhuna waa gudashadii marka cibaaradii uu isticmaalaya cinda aladaa bay siiqa aladaa haddaba marka muxuu leeyahay wuxuu ninkan isticmaalayaa siiqo ay meesha dee ixtimaal meesha jiro daahirkeedu uu yahay si wuxuu ninkan kaba maqlay laakiin aan ku caddayn si uu beentiisaba ilaaliyo oonay been uba noqon oo matalan hadduu yidhaha can fulan nin uu arkay oo wixii uu ka maqlayna waa isticmaali karaa nin aanay isba arag baq aanay kulminna waa u isticmaali karaa markaa siiqadani kuma cadda maqal kuma cadda labadani inay kulmeen laakiin iihaar baa jira qaala fulan hadduu yidhaahna dee nin aad aragto imaka hadalkii kugu yidhi waad odhan kartaa hebel baa saa yidhi waanad kaba maqashay war lagu soo gaarsiiyeyna hebel waa yidhi waad odhan kartaa arrintii kuma cadda laakiin ixtimaal waa jira la mid maaha adigoo yihi samictu fulan iyo xadaanii fulan taasi waa waxaad maqashay uno haddii aanay arrintu saain beenaalu noqonaya ruuxu su isbayna odhan doono ee haddaba wuxuu isticmaalayaa siiqada ixtimaalaysa ihaamna uu kuba sugan yahay luqiyii dhacay labada nin dhexdooda laakiin aan sariixa kuba ahayn taas wixiina waa ridayaa ninkii uu kaba maqlayna waa ridaya ninkana nin aanu soo gaadhin maaye waa ninkan ama ay is arkeen horta wax ka wariya siday bacd aculamaa dee u kuba tegayaan imika ibnu xajar iyo ay kuba tegayaan amase dee ay kulmeen xataa haddaanu wax gaaraba kaba warin waa ninku wamataa waqaca hadduu dhaco waa warintan bisiiqatin siiqa uu ku dhaco sariixatin cad oo sida xadaanii fulan akhbaranii fulan samictu fulana isagoon wixii kaba maqlin laa tajawuza fiiha tajawuz ixtimaal aanu kuba sugnayn ixtimaalka aan soo marray kaana kadiban iyada been bay noqonaysaa ruuxna kadaab baa la odhanaya tadliis lama odhanayo iyada bal haddaba waxa weeyaan imika horena waan usoo aragnay imika halkan tacriifku aad uma taam ahabe waxa ay tahay uun ruuxii isagu welina hadalku waa inoo socda kale casharkaana dee ma wada taam yeeli kare uu inoo socdaa beritan buu inoo taam noqon insha allahu tacaala ruuxii bal haddii uu nin uu sooba gaadhay la mucaasarooday oo ula kulmay bal waxa wey si loo kala farqay isagaana inoo kala farqin doono ama uu wax kaba wariyey waxaanu ka maqlin ka warinayo siiqa keenaysaa dee luqiyi ixtimaal daahir ahaan laakiin aan ku caddayn kaga wariyo can fulaan yidhaah ninkiina kamuu maqlin taas baa waxaa lagu magacaabaa ninkaasna mudallis buu noqon khabarkii caynkaas ahaa ee arrintaas ay geshayna waa mudallas buu noqon wax la tadliisiyey dee ficilkiisanuu kuba kacayna waa tadliiskiibuu noqonayaa bal markaa taas weeye xukunkiisna waa kan oo wuxuu yidhi dee horena waynu soo aragnay eg tadliisu shuuq iyo tadliisulisnaad iyo qaybaheeda waynu soo aragnay wa xukmu man shaksi xukumkii sabata uu sugnaado canhu xaggiisa tadliis waxsaa uu isticmaalay tadliiskaa u isticmaalay ninkay kaba sugnaato xukunkiisu waxa weeye idaa kaana cadlan ninku haddaanu cadlahayn marka horeba tadliislaan baan isaga celinaynaa ee ninku hadduu marka hore siqo yahay nin cadliya uu yahay xukunka riwaayadiisu waxay noqon an laa yuqbala inaan la aqbalin minhu isaga xaggiisa laga aqbalin ilaa maa saraxa fiihi wixii uu caddeeyo uun mooye bitaxdiid taxdiid uu caddeeyo macnaa wuxuu yidhaha xadaanii fulan ina ninkani waa nin cadaala ay u sugnaatay waa ka beentaba iskaba ilaalinaya hadduu xadaanii fulan yidhah waa beenaalo waxna lagama aqbalayo cadaalada ma noqonaysa wuxuu noqonaya ninkaa madcuunka ah ayuu noqon laakiin hadduu cibaaradan dee iihaamka uu kuba sugan yahay isticmaalo sidiisa kalena cadaalo loogu yaqaano wax xadiidkiisa loo celiya aanu jirin tanna ay ku caddaato waxaa xukumku noqonayaa in cibaaradiisa la ilaaliyo siiqadan uu ku warinayo hadduu xadaanii samictu yidhaaho akhbaranii oo nin akhbaranii ijaazo u isticmaalaydii adiguna aanu ahayn bal waan ka aqbalaynaa laakiin haddii uu cibaaro iihaamun ku sugan yahay ixtimaal ku sugan yahay sida can iyo canna iyo qaala iyo fisaa uu cibaaraadkaa isticmaalo laga aqbali maayo oo laa yuqbalu minhu ilaa maa saraxa fiihi bitaxdiidi wixii uu cadeeyey taxdiid mooye cala alasax cala alasax wuxuu leeyahy qolooyin baa le waa la aqbalaya kolle duu cadda yahay oo ninkii dee mursalka aqbalay xadiidkii oo laba riday ninkii aqbalay isagoo irsaal jiro halkana irsaalkan khafigaa waa iska aqbalaya ee waxa weeyaan qowlka asaxa kaa cala alasax wakadalika almursal khafiyu bal markaa wuxuu inooga bilaabaya halkan mursalkii khafigaa waanu inoo kala farqin doonaa mursalka khafiga iyo tadliiska isaga inoo kala farqin kolleyna waanu inoo sii socon doonaa bal umuurahani kolley dee iyadoo wax soo aragnay welina aan bilow fadhigiinahay dee ninkaan hore u aqristay uun mooyaan waxay u yar baahan tahay bal ufiirsi uun bay u yar baahan tahayo dee ibtilaac noqnoqod badan oo malihi ninku hadduu markaa weli aanu hagaag u bislaan kutubta musalaxee weyn intuu qaato iyadoo tacaariiftoodii kolkol toban tacriif meel keliya ay imanayso wixiina kolkol aanu ruuxu kala sooca soocayn ka raajaxaya ka kale oo aan talkhiisna jirin oo dhici karta hadda lacdo waayo taasi waxay dhici karta inay ku wareer kuba keento wixii aanay uba sugnaan wuxuu qaata u garanba waayo ee bal horta intii dee uu dhigtay iyo wixii kale ku dhawaayeen isaguna tacaariif dee kutubta mukhtasarka ahay waa wuxuu daalacan karo iyo wixii kuba dhawaayey bal horta muhimku wixii hala babdiyo markaas markaasay kala soocmayaan wixii ku kala soocmayaan kitaabkii haddaan laba raacan waxba lagama soo qaadin oo bal waxa weeya ninku marka downa dambuu raacanayo hadduu ku dadaalo uun yidhaah hadalkii waa hadal badan buu wixii ahaaye kelimadan inoo laqbayo yaridu aan laqbada isa saarno taasi cilmi maaha laqba la isa saara kolley faa'iidadan ruuxa uma keento dee laqba dee luqa ma baranaysid oo kelimaad macnaheed ma baranaysid cilmi baad baranaysaa bal marka dee luqa baranaysa ee aad wax kala baranayso mufradaadka waa sax tanba dee mufradaadkiina waad ka faa'idaysane laakiin maqsuud baa la baranayo iyo mafhuum baa la baranayo mafhuumkuna laqba la istasaaro kuma yimaadee ruuxu dee inuu bal ku dadaalo inuu fahmo bal calaqal kuna dadaalo wixii dee la sheegayena inuu wixii uu ka xusuusan kara ku xusuusto wixii uu la daalacan kara inaan la daalacdo bal raacashadana badi oo taa bal qisadaan kaba soo noqonaya abulwaliid ilbaaji waa nin maalintii habeenkii o dhan soo jeedayo xaariso dad uu ilaalinayo inta ujiradna wuxuu ka eegaya nafaqadii uu cuni laha waana gurbadna waa joogaa ayaa waana laabad maba hayso tirigiyo taase ayaa cilmiga caynkaasa uu laba tegey uu kulaba tegay meelo qaarkood maka intuu joogay saddex sanadood joogayna sheekh abudari lharawi la yidhaha raggii bukhaariyana soo ama dee dabdiga ninkan caadi si ururiya bal xaafid ibn xajar riwaayadii soo wada horreysiya riwaayaadka o kale abidari alharawi oo kale oo jibaal saraat la yidhaha degena hayaa kolba dee markuu maka joogana waa la joogaya inta kalena reerahoodii buu laba tegaya isagoo una khidmaynaya cilmina kaba dalbayo oo kale oo dee kolley cilmiga juhdi iyo xifdi iyo raacasho badan buu u baahan yahay maaha xifdi une fahm iyo dee raacasho badan iyo ku noqnoqon iyo bal muqaarano oo kale iyo taas buu isaga baahanaya bal muhimka waxa weya arrintan yaana noqon laqba un ruuxu isa saaro laqbadii cilmi aslaan ma noqoto dee mufradaad baad barane mafhuumkii kuma xasilayo kol adaan mafhuumkii helin maqsuudkii laga lahaa aan helina de cilmigaasi koley waxa weya waa luqa ayun baad baratay cilmigii maad baran bay tahay ee bal aan ku yar dadaalno wallah subxana watacala alam وkذلika اlmرsل الkخفي min mعاaصr lam ylقى waxaan kusoo jirnay qeybihii marduudka marduudkiina wuxuu inoo soo sheegay laba qeybood inuu noqon mid sababta radiga keenaysa ay tahay saqdi isnaadkiisa ay wax ka dhaceen oo itiصaal sanad la-aanba ugu imanayo radigani iyo kuwo iyagu dacni raawigiisa la dacniyey oo ama cadaaladiisii la dacniyey ama dabdigiisa la dacniyey taas raddiguu noqonayo waa inoo dambeeyaa qeybihiisii oo dhami markaa kii saqdigahana labuu inoogu qeybiyeyoo mid isagu waadixa daahira oo macnaa nin kastoo dee xadiidka un ilmaam u leh dabaqaadka ruwaadana wax ka garanaya ruwaaddii wax ka garanaya uu garan karo laba ruuxun isba soo gaadhin waxay kala warinayeen iyada markaa waa saqdi daahira saqdigaas ama inqidaac ha laguma magacaabo dee munqadici weeye ama waxa weeyaan mursal basa dee ba muxadisiinta kaa midaya usuuliyiinta intooda badan inqidaac kastaba ha ku idlaaqeene midna waa saqdi qarsoon oo khafiya kii baan kusoo jirnayoo markaa dee waxaa dadka iyagoo aqoonta aada u sarreysa cilmigan u leh ruwaadda iyo umuuru dee adiguna aqoon weyn ubale ayuunbaa garan kale a'imada ah ee dadka kale ma soo saari karaan isagii markaa kolley qeyb buu inoo soo sheegay oo mudalaskii macnaa xadiidkii la tadliisiyey ee tadliis galay kaasi saqdigiisu waa mid qarsoonoo dee ninba nin uu laba kulmay wax ka warinaya oo waxa weeyaan waxaanu ka maqlin baanu dee siiqo ihaam keenayso la moodayo inuu kaba maqlay buu kaga warinaya ninkii way sas arkeen kulmeen dee waxaa dhici kartana haddii aan markaa inuu waxyaalo kale kale oo caadi o toos ugaba wariyay jirto haddii markaa inqidaac meeshaa galo saqdi galo dee waxaa soo saari kara uun nin imaama oo aqoon aada u sarreysa ulo ruwaadii iyo riwaayaadkii meesha yimi oo dhanna wada daalacday oo war u hayo isu keeni kara tii buu inoogu soo jiray nooc labaad oo isagana saqdigiisu khaf yahay buu inoo sheegaya wuxuu uhi wakadalika waa wakada waxaa saas oo kale ama kadalik kaas oo kale oo tadliiskaas ama mudalaska saqdiga jira uu saqdi qarsoon yahay isna la mid ah oo saqdigiisu qarsoon yahay almursalu lkhafiyu nooca isaguna lagu magacaabo mursal khafiya waa kii la irsaaliye laakiin qarsoona oo min idaa sadara hadduu ka soo fulo min mucaasirin ku ninkan la casebantabay la waqti ahaa la mucaasaroodayo lam yalqa si aan la kulmin man xadada canhu kan uu ka waramayo ee uu wax ka warinayo aanay is arag oonu laba kulmin ee bal baynahu wa baynahu waasidatun labadooda dhexdooda ay waasida ay tahay isaguna macnaa ujeeddadu kadaalika wuxuu wadaa makadaada sa kaa horaynu ka soo baxnay mudalaskaba saqdigiisu mid qarsoon uu ahaa saqdi qarsoon uu ahaa ayaa noocan ay mursalka khafiga lagu magacaabana saqdigiisu aada u qarsoon yahayoo de haddii dadkaa xudaaqda ee a'immada ahunbaa soo saari karo ogaan karee ruux kastaa wuxuu ama macrifo xadiis u leh wuxuu heli karo garan kara maaho de waayo dadka xadiidka intooda badan awood iyo aqoon uma laha inay duruqdoo dhan isu wada keenaan oo riwaayaadkii ay isu wada muqaaraneeyaan oo ay umuuraha caynkana soo saaraan ee ragga markaa cilmigan aada ugu tabaxuray ayuunbaa umuuraha hareeri kara mursal khafyan sheekhu insha allahu tacaala waa inoo sheegi doonaa waana tacriifin doonaaye kolley waa nooc labaad oo anwaacdii xadiidka kaba mida waana anwaacdan dee inqidaacu sanadkooda uu kuba sugan yahay inqidaacaasna waa qarsoon yahay oo mursalkii khafigaasuu isba ku tacriifin doono imika welibana inoogu kala farqin doono isagu mudalaska uu ku kala farqin waayo culimmada intooda badan waxaa la arkaa tafriqadan inaanay lahaynba kuwa isaga ka horreeyey kuwa ka dambeeyeyba waxa ay tahay haddii bal xadiidkii dee uu nin warinayey oo ninkan uu ka warinayo ee maanta aanu ka maqlin xadiidkii in ay is arkeen oy kulmeen uu yahay bal markaa ama riwaayo uu wax ka wariyo axaadiid kale uu ka wariyaha jirta ama yaanay jirine iyada oo markaa siiqadan iihaamka keenaysana uu kaga wariyo can fulaan yidhaahee loo qaadanayo inuu kaba maqlay ninkiina way is arkeen oo way kulmeen kaa waxaa lagu magacaabayaa dee ninkana mudalis buu noqon arrintanna tadliis bay tahay oo xadiidkaas mudalas buu noqon oo waa taa aan shalay soo aragnay waana inoogu celin doonaa tafriqadan haddii laakiin labada nin ee xadiidkan maanta kala warin waasidana way u dhaxaysaa waasidadii meesha way kaba dhacday uun laba ninoo isku waktigaa isa soo gaadhay ay yihiin way mucaasaroodeen laakiin may kulmin waa la ogayoo isku zaman weeyo isku wakti bay noolaayeene ismay arag marka caynkaasa mudalas lama odhanayo xadiidkaasi waa mursal khafyaho macnaha arrintan mursal khafyaa lagu magacaabaya bal farqiga uu ku kala farqin doono intaas weeye kolleyba in dee kan irsaalka khafigii dhacay iyo kaa tadliisku dhacay waxay kaas xukunkiisii waan sooba aragnay waa raawiga xukunku gaar ahaanta oo ah dee ninka tadliis lagu yaqaano inaan dadkii kale ee aan tadliiskaa lagu aqoonay ahlalcadaala wixii laga aqbali jiray lagama aqbalayo siiqadka siday noo wariyaan waan kaba aqbali jirnay iyaga waa inuu samaa caddeeyaynu soo aragnay laakiin xadiidkii gaar ahaan tadliisku gale la ogaaday inuu tadliisiyey xadiidku marduud buu ahayo waa la celinayay riwaayaadkiisa kale ayay ahayd tan la kala qaadaya muxuu yidhi maa xadahanii samictu buu ihi xadiidka tadliisku galay waa xadiid marduud uu noqonaya kana xadiidkan dee sanadkiisa inqidaac sidaasi jiro ee nin dee ay soo gaadhay un laakiin aanu aragu kaba warinayo taasna waxay noqonaysaa isna xadiid marduud uu noqonaya haddii ilaa la helo waasitadiiyo dee ciddii la riday ciday ahayd bal markaa tafriqadiisuna way noo soo socotaabatan oo wakadaalikada waxaan nidhi wuxuu ujeeddadiisu ay tahay waxaa mudalaska laba midahoo isna saqdigiisu uu mid qarsoon iyo mid daahira aanu ahayn almursal alkhafiyu idaa sadara hadduu ka soo fulo min mucaasirin nin nin la mucaasarooday la zamantamay mucaasirkaasoose lam yalqa aan la kulmin cid aanu la kulmino waa kan sharaxa kusii caddeeyo man xadatha canhu kan uu maanta ka waramayo uu can fulaan leeyahay aan laba kulmin bal baynahu wa baynahu waa sida labadooda waa kan markaas dee irsaalkan khafigaa laba imanaya ee mucaasirka iyo wa baynahu kan kale uu la mucaasarooday waa sidatan waa sidaa udhaxayso marka wuxuu uhi sheekhu walfarqu farqiga u dhaxeeya bayna almudallasi mudalaska dhexdii iyo walmursali mudalaskiina imika waxaan wada shaksigii uma jeedna waa xadiidkii la tadliisiyey iyo walmursali lkhafiyi xadiidkan isna mursal khafiyi waxa weeyaan lagu magacaabayo mursalkaas daqiiqun aad buu u daqiiqiya macnaa wa aada buu qaamid uyuu u qarsoon yahayoo xasala waana xasilo sidaa daraaddeed baana culimmada intooda badani kala soocino waxa weye dee mursalkii iyo tadliiskii iyo waxyaala ay iskaga wada rumooyeen mursalka khafigaa tacriifyada iyo taxriirka la taxriiriye maxay farqiga u dhexeeya weeye mursalka iyo mudalaskaas u dhexeeya bimaa dukira huna halkan wixii lagu sheegeen anigu sheegay ayaa iyadoo la kala soocay la dabdiyey oo iyagii mid kasta gooni ahaantiisii loo taxriiriyey arrintan imika aan sheegnay bay ku xasishay taxriirkoodu iyadoo aada u daqiiq yahay macnaa aada u qaamid yahay tacriifyada inta badanna ay iskelayaanoo dee ay markaas isku qaybu noqonayaan oo markaa muxuu yahay waa kan ku celinayabe wa huwa waxa weeye farqigaasi ana tadliisa tadliisku ikhtasu wuxuu gaar ku yahay oo uu gooni u yahay biman rawaa ciddii warisay can man shaksi curifa la ogaaday liqaa'uhu la kulanka caman shaksi ka wariyey weeye curifa la ogaaday oo la og yahay liqaa'uhu la kulankiisa iyahu isaga uu laba kulmay kaas weeye tadliisku fa ama in caasara hadduu la mucaasaroodo ninkan raawigihu waa almuxadatu canhu kan wax laga warramayuu kaba warinayo walxaal lam yucraf aan la ogaanin oon laga warayn annahu laqiyahu waa isku waqtiya inuu la kulmayo uu soo adigu uu la kulmay waa soo gaadhay isku waqti weeye laakiin inay is arkeen un baan meeshii jirin ama aan laga warayn fa huwa kaasi almursalu alkhafiyu mursalka khafigaa weeye bal tan baa xaafid ibnu xajar maanta ku tacriifiyeen arrintuna waxa weeye dee si uu markaasi welina kalaamkiisu waa socdaa tafriqaduna waa yar dheerayn doonaan safxada kaleba taasun bay wada qaadan labada sadar ee ama saddexa sadar ee u dambeeye mooye ee waxa ay tahay tadliiskii iyo irsaalka khafigaa ama mudalaska iyo mursalka khafiga ayaa sheekhu laba nooc buu u kala qaaday oo inoogu kala saaray labada u kala saarayna waxa weeye horta haddii ninkani nin aanu soo gaadhin uu wax ka warinayo kaasi waa inqidaaca daahira oo nin aanu laba kulmin oo nin sooba gaadhin oo la mucaasarooday dee waana ka uu daahirka kaba dhigay waadixe qaaliban ninkii xadiis ilmaam u lahayo aqoon uu garan karo isagoon u baahan bal riwaayaadkii iyo duruuqdii meesha jirtay iyo waxyaalaha inuu daalacdiisu wadageeyo aan uba baahan iyo tatabuc kaleba aan ugaba baahan balkaasi waa laakiin hadduu ninkani nin ay isku waqti haayeen la kulmo laba xaalay taasi noqon san imika uu xaafid inoogu soo dhigtay labada xaalay noqonayaan waxa weeyo mid ahaani ninkani hadduu ninkani labadoodani ay is arkeen is araggaas dee haddii intay is arkeen uu la kulmo la ogayay inay kulmeen laakiin aanu axaadiis gaaruu kaba wariyey jirin waa is araggii waa liqihii waa caadi haddii intaa wax dhaafsaniba jirto intay is arkeen welibana uu wax ka wariyey say bacdigood tadliiska ay ku tacriifiyeen axaadiis uu kaba wariyay laakiin tan uu tadliisiyey aan ahayna dee liqihii ay kulmeen meeshii waa la garanayaa labadaa suuroba liqihii bay noqon waa laba suuro haddaba ninka caynkaasi hadduu wax ka wariyo waxaanu ka maqlin siiqanu hadduu waasidadii sheeguu yihi hebel bu ninkii u dhexeeyey sheegay dee tadliisyo ma jiro marka waasidadiina ma ridina xadiidkii isagoon isagii ka maqlin nin kaste waa ninkaa ay kulmeen ama uu waxba kaba wariyo labada xaalaba markaasaa uu yidhi can fulaan uu yidhi marka caynkaasa waa tadliistaasi mudalas baanay arrinkaasi noqonayaayoo bal waa taas waa qayb haddii laakiin ninkan la og yahay inay isku waqti ahaayeen laakiin la kulan ay kulmeen ay meel uun ku kulmeen maalina ha noqotay aanay sugnayn oo mucaasara uun baa jirtay mulaaqaat ma jiro waxna uu ka wariyey ninkii waasidadii ma sheegin dee kol hadduu ka wariyay kolley siiqadii ayuunbu isticmaalaya ama qaala fulan ha yidhaaha ama can waa siiqo itisaal iyo itisaal la-aan labadaba qaadi karta un ayuu isticmaalaya in haddii kale wixii waa kadib buu isuba rogaya haddii siiqo taasaanu isticmaalina marka caynkaasa mudalas lama odhanayo ficilkiisana tadliis maahee mursal khafiya kaa lagu magacaabaya arrinkiisana waa irsaal irsaalkaa qarsoono ee waa mursal irsaalkii ee laakiin waxaa khafinimadana tan baa keenay bal taas baa uu yihi maka wuxuu leeyahy farqiga uu sheegayo ee uu leeyahy aad bay qaamid u tahay dee labadiiba horta mucaasara way jirtaa intan mulaaqaadka uba dhexeeya farqigu uu sheegaya qaamidkiina kaa weeye siuu sheekhu inoogu kala farqiyo imaka halkan inoo xasilay ee imaka laba lagu kala magacaabayo aan soo dee kala duwan oo aan dee tadaakhul kaba dhaxayna taas bay noqonaysaa marka wuxuu uhi sheekhu waman adkhala ruuxa geliyey fii tacriifi tadliisi tadliiska tacriifkiisa almucaasarata mucaasaro geliyey walow bikayri luqiyin la kulan la-aanba ha ahaato mucaasaradaas lazimahu waxa isaga laasimaya dukhuulu mursali lkhafiyi mursalkii khafigaa inuu geliyo fii tacriifihi tacriifkiisa inuu ku daro ama dee uu dukhuulu mursali mursalka gelitaankiisa maa in isagu geliyo gelitaan uu galo mursalkii alkhafiyi qarsoona fii tacriifihi tacriifkiisani oo uu shamliyo tacriif waasica uu noqdo mursalkii khafigaana dee uu qaato oo uu shamliyo taas baa ka dhalanaysa halkaasoo laasimaysa wasawaabu qowlka sawaabkiina altafriqatu kala geyn la kala farqiyo weeye baynahumaa mursalka khafiga iyo tadliiska oo tan wuxuu inoo ishaarayaa culimada bal waxaan leenahayba waaba intoodii badnaydee meelahan kaba hadlay sheekhiisii xataa ciraaqi uu kaba mid ahaa ibnu salax kaba mid ahaa waana qolooyinka uu ishaarayiyo dee cid ka horeysay qolooyin badan oo ka dambeeyeyna kolley tacriifkoodu kala soocaasi kuma sugnee waxa uu leeyahay markaas iyaga tacriifkoodu waxay ahayd un waa ninkii oo dee nin ay isagu la kulmay waa si haddaan eegnaba sheekhiisa tacriifkii ama waxa weeyaan lamuu kulmina waa la mucaasarooday werinta uu wax ka wariyo waxaanu kaba maqlin ayay tadliis kaba dhigeen bal marka haddii ninkani nin ay sheekhiisii ahaayo waxyaala uu kaba maqlay waxaanu ka maqlin uu siiqada ihaamka keenaysa uu tiiriyo isagoo waasidadii xadfay waa tadliis agtooda haddii ninkani uu ninkan laba kulmay iyadoo wax kaleu ka wariyey aynaan haynoo dee uu toos ahaan iyo mubaasharo ugaba wariyey laakiin uu maanta isagoo ay is arkeen uu wax ka wariyo maanta tii waa tadliisun agtooda haddii ninkan ay isku waqti ahaayeen ay mucaasaroodeen xataa la kulan ay kulmeen yaanay sugnaaninbe yaanay sugnaaninbe ou markaas sitaa wax kaga wariyana waa tadliis marka saddexaa suuraba tadliis markay noqotay suuradan mursalulkhafina waa qeyb ka mida uun oo mursalulkhafina tadliiska suwartiisii iyo qaybihiisii ayuunbuu mid ka mida noqonayaa dee umuuro sadee marka mulaaqaat jiro ama werin wax la kala wariyo ay jirto oo kalo mursal khafiya aayadee tadliisunba ahayd iyo suuradan intuba waa tadliis oo tadliiski waa qeyb ka mid unbuu noqonaya markaasa bal hadalka sheekhiisa wuxuu sariix kuba ahaa isagoo qolooyinkii tacriifka khaaska ah ku tacriifiyey sida ibnulqadaan iyo bazaar iyo ee tadliiska ku koobay labadan shaksi ee wax kala maqlay ama kulmay riwaayadooda kuba koobay inaan dee lagu kadsoomin oo taa aan ahl xadiidkoodii aan ahayn waa sidee markaa kolle cibaaradii sheekhiisu ahayd ama macnaheedu uu ahaa oo waana qolooyinka uu sheegayo marka waxaan leenahay horta intooda badan culimada ha noqdeen qolooyinka hore sheekhiisii laga bilaabayo in ka horreysiiye kuwa xataa isaga kaba dambeeya haba noqotee tafriqo weyn oo saas ay ku kala farqiyaan meesha ma jirto mursalka khafigiina qeyb tadliiskii ka mida ayuunbuu noqonayaa oo qeybka tadriiskii markaa raawigu werinta uu wax ka wariyay nin ay isku waqti ahaayeen ama markaa kulan ha jira ama yaanu jirinbe dee tadriis bay iyagu kaba dhigan sheekhu laakiin maanta waa kala soocayaayo mursalkii khafiga ahaana mucaasaradii aanay mulaaqaat la socon buu ku khaas yeelay tadliiskiina markay mulaaqaat jiro dee mucaasaradii hadda mulaaqaat raacsan yahay mulaaqaadkaas ama riwaaya ha jirta marka hore axaadiidu caadiya wax ka maqluu sheekhu ahaa ama yaan laba hayna xadiid kooba maqlay laakiin mulaaqaat markuu jiro ayuu tadriiskii kaba dhigay marka taas buu leeyahay waxa sawaaba sidee laba nooc oo kala soocan ay u noqdaan in sidaa loo kala farqiyo welina hadalkii waa wataa oo wuxu uhi wayadullu waxa daliil u ah calaa ana ictibaara luqeeye la kulan waxa weeyaan ictibaarkii fi tadliisi tadliiska fiigiisa macnaa waxa weeye tadliiska fiigiisa macnaa dee la kulan la ictibaariyo ama ictibaar la ictibaariyo fi tadliiska mulaaqaadkaas duuna almucaasarati mucaasaro duunkeed waxad ahaa kelideed xaal ay tahay laabudda minhu inaanu laga maarmaan ahayn oo uu macnaa mahuraan yahay oo wax aan laga maarmayn uu yahay me taas waxaa tilmaami idabaaqu ahli cilmi dadka cilmiga u leh bilxadiidi xadiidka isku waafaqooda iskuba waafaqeen calى ana riwaayat almukhadramiina nimankii mukhadramiinta riwaayadoodii ka abi cuثmaan الnahdiyi waqays bni abi xaazimi can الnabiyi ay kaba wariyeen salى اllahu عalayh wasalam min qabiili اlirsaali irsaal xaggii iyo noocii inay tahay laa min qabiili tadliis tadliis xaggii ama qabiilkiiyo noocii inaanay ahayn tafriqadii buu sii cadaynayaa sheekhu inay dee meesha sida sawaabkaa tahay marka wuxuu leeyahay waxyaalaha daliilka u ah in markay tadliis noqoto la fiirinayo luqiyi ama la kulan mulaaqaat la fiirin ee mucaasaro keliya aan la fiirinahayn inay labadan isku waqti ahayn wax kala warinaya untaa keliya aan lagu kaaftoomahayn weliba wax ka siyaadsan mucaasaro ah alluqiyi ama almulaaqaat taas la ictibaarinayo oo taasi weliba mahuraan ay tahay waxa daliil u ah dadkii xadiidka aqoonta u lahaa culamaau lxadiid waxay guud ahaan isku waafaqsan yihiin nimanka mukhadramiinta la yidhaha mukhadram waa dadka iyagu waxa weeye jaahiliyadiina soo gaadhay islaamna soo gaadhay laakiin rasuulkii ilaahay aanay la kulmin aan la kulmin waktigii rasuulkaabay islaami dad roon roon bay ahaayeen laakiin lamay kulmin waayo dee dadkii badnaa ee islaamay ee khaasatan bacda fatxi maka islaamay inta badan wafdiyadoodii unbaaba madiine imanaya rasuulka u imanayay iyagoo islaamkii qoomkeeda wada ee reerka intiisii kale oo badan inay xoolahoodii iyo bilaadoodiibaa joogto lagama wada imanaye way dambeeyeen oo way waxoogaa wafdiya kaba imanayay markii dambena xajatulwadaac dee may wada iman dadkii oo dhamina xoolihii dad u hadhay iyo reerihii u hadhoo badan oo inta kaba timi reer kastaba kaba badan ayaa laysagaba baahanayaae dadkii may wada iman marka waxaa jirta dad badan oo rasuulka ilaahay waktigiisii dad roon roon ahaa markaa dambe islaamka dee waxa fadxumaka dabadeedna islaamay oo reerahoodii islaameen iyagina islaamay barhkood dee waxa weeyaan iyagoo xataa dee camal intaa kaga weyn laba yimi oo dee islaamkaas dad adigu roon roon oo camal laba yimi dad seseka ay bixiyaan iyo waxaaba ahaa laakiin aan imanoo rasuulka ilaahay laba kulmin kuwa mukhadram bay dhahaan haddii marka la eego adabka oo kale shucarada mukhadramiinta kuwii intay jaahiliya soo gaadheen islaamkana soo gaadho oo kale mukhadramiin waa laydhaa bal markaa waxoogaana way jiraan oo dee culamada qaarna kutub ay kitaab mualaf gaara sibd ibn cajami ayuu kuba ururiyeen muslim oo kale ilaa labaataneyana wuu tiriyaa shaksi oo bal qolooyinkaa kaba mida dee waxoogaa intaa ka badanna waa la gaadhsiiyaa afartameeye way gaadhsiiyeen waada dee dadku way ka badnaanayeen aadna way goba badnaanayeen lakiin waa inta la garanayo dee markii dambena intii waxa weeyaan dad la yaqaano oo ama riwaayo la noqday markii dambe weeyaan dee ninkaan saasun ku joogeen riwaayo lahayneen wax dambe oo dee raad iyo asar dambe uu yeeshay aanu jirin kaas isaga dee inanka in lama ictibaarinayo o lama garanaye waa ciddii markii dambe la garanayay ee dad waaweyn waktigii rasuulkana intay ahayd markii dambena culimadii islaamka ama kaba noqdeen ama dee dad riwaayo laba noqdeen la garanayo kuwaasaa mukhadramiin la yidhaha haddaba wuxuu leeyahay qolooyinka waxay culimadii xadiis qolooyinka caynkaasi axaadiis bay wariyeen oo rasuulka ilaahay ay kaba wariyeen waa sidadii may sheegin dee waana la arkaa inaanay rasuulka ilaahay laba kulmin marka taasoo kale culimmadu waxay ku tiriyeen guud ahaan inay irsaal arrinkaasi yahay ee tadliis weeye lamay odhan haddii mucaasaro uun marka ay noqoto tadliis lagu magacaabayo dee nimankana mudalisiin bay ahaan lahayn rasuulka ilahi way la mucaasaroodeen se lamay kulmin ama lama oga inay la kulmeenba lama oga bal markaa waana kuwan wax ka warinaya waa sidadiina may sheegin marka haddii laydhaa nin kastoo mucaasiri wuxuu wariyaaba waa tadliisu mucaasirkiisa kaba wariyaa ama markaa mulaaqaato jira ama yaanu jirin qoladuna mudalisiin bay ahaan lahayn cidda tadliiskumay magacaabine irsaalun baa lagu tiriyey inuu kuwan yahay marka taasi waxay daliil u tahay in la kala qaadayo taas weeye imaka fiqradan macnaheedu balaqadan ku yar laamaya waayo faacilkaa meel damba dhacay wayadullu waxaa daliil u ah ina tusayo wey calaa ana ctibaara luqiyi luqi haddii aluqana dee waxaan waa adigu imaka dabdigan waaba inoogaba muuqdaa mala waa luqo kaloo jirta ee luqiyi oo la kulan ictibaarkii fi tadliis tadliiska fiigiisa la ictibaariyo markay tadliis noqoto duuna almucaasarati mucaasare un dee duunkeed iyo kelideed waxdaha xaalay kelideed tahay mucaasaroon macnaha ictibaarkeed inaanay dee taas kelideed oo iyadoo un lagu kaaftooma aanay jir ahayne loo baahan yahay in la ictibaariyo luqiy ictibaarkaasi laabudda minhu mahuraan inuu yahay maxaa tilmaami iطbaaq markaa yadullu faacilkeeda iطbaaq buu dhacaya iطbaaq ahli اlcilmi oo waxaa daliil u ah ictibaar la ictibaariyo tadliis marka ay noqoto inay labada nin ay is arkeen taas la ictibaariyo in lagu kaaftoomin un mucaasaro lagu kaaftoomin waxa taa daliil u ah iطbaaq ahli اlcilmi isku waafaqa isku waafaqeen ahli اlcilmi bilxadiid calaa ana riwaayata almukhadramiina nimanka mukhadramiinta riwaayadoodu ka abi cuثmaan الnahdiy waaba abi cuثmaan الnahdi waa nin isagu weliba aad buu u cumriyay oo waqtiga rasuulka waa islaamay waana kan xagga hoosle wa addaa ilayhi sadaqaatn oo rasuulka ilaahi sadaqaad waa dee sadaqaad ama waa nin seke iyo waxyaala bixiyey kibaaru taabiciinna ka mid weeye waana dabaqada ugu horeysa taabiciintii bay noqon bal markii dambena nin aada u cumriyey weeyaan oo dee casharaata siniin buu rasuulka ilaahi dee kaba dambeeyey taas waa abi cuhmaan inahdi oo la arko inuu dee waa muddo aada u badan ayuu dib usii noolaayo dee waa nin boqol dhaafeen iyo waqays ibn abi xaazimin qays ibn abi xaazim isaguna waa nin jaahiliyadii soo gaadhay abihi abi xaazimna waa saxaabi isagu dee qoomkiisu markay islaameenna waa islaamay waxa weeye laakiin rasuulka ilaahay la kulan uu la kulmay ma hayno bal dee horena waa u yimi oo abubakar buu wax ka wariyaayo oo abubakar oo rasuulka ilaahay wax sidaasa kaba dambeyn waa la kulmay oo madiine waa ugu yimi oo waxna waa kaba wariyey ee rasuulka ilaahay baanu soo gaadhin salawaat ullahi wasalaamu caleyh xalag arag ahaan dee iyaga ragga qaarkood waxaa ka mida rag yimi markii rasuulka ilaahay lagaba soo dareeray kuwa markay ku soo dhow yihiin maqlay rasuulka inuu wafaaday baa raggan kaba mida oo u soo socdo o soo hijrooday laakiin aan la soo kulmin oo barhkoodna iyadoo la-ase ay yimaadeen kuwana adigu dee markay dhexda soo socdaan loo sheegay rasuulka ilaahay wafaadkii haddaba qays ibn abi xaasimna dee waa ninkaasoo aada u horreeyeyba bal waa nin reer bajiira ana jariir ibnu cabdillaah iyo reerkoodii bal marka haddaba ragga caynkaasi can inabiyi sala allahu calayh wasalam waxay ka wariyeen min qabiil irsaal irsaal dhina jaanib nawci inay tahay inay tahay laa min qabiili tadliis tadliis nawci iyo qaybtii inaanay ahayn taas baa inoo kala saa inoo cadaynaysa inay sawaabku yahay in la kala qaado oo mucaasaradiina lagu koobo mursalka khafiga ah mulaaqaadkii mucaasaradii mulaaqaat ama liqaa u la jirayna tadliis lagaba dhigo marka wuxuu uhi walow kaana hadduu yahay mujarad lmucaasarati isku waqtinimo ama zabantan la zabantamo mujaradkeedna oo keliya oon manaa la socon mulaaqaat la socon ama luqay yuktafaa bihi mid lagu kaaftoomayo fi tadliisi tadliiska dhexdii oo tadliis marka ay noqoto haddii mucaasaro keliya lagu kaaftoomayo lakaana waxay ahaan lahayen haaulaai kuwaasi mudalisiin mudalisiin bay raggani noqon lahaayeen liannahum iyagu caasaru nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay way la mucaasaroodeen qadcan khilaafay go-naan waa iyadoo la hubo dadni maahe waa goyn la goynayo o la jasminayo si dee hubaal ah ayay rasuulka ilaahay uma mucaasaroodeen walaakin lam yucraf lama ogaan hal laquha am la oo dee waaba suurtagal mulaaqaad inuu jiro xajatulwadaac iyo barhkood ay jireen laakiin taa lama hayo oo inay la kulmeen iyo inanka adigu kolley dee ninkan mukhadramka la yihi waa nin lagu tirinayo inaanu rasuulka la kulmin uun taas mucaasira laakiin way jirtaa dee waa nintan axaadiisoodii irsaal lagaba dhigeen tadliis lagaba dhigeen taasaa inoo ka cadaynaysa buu leeyahay tafriqada wa minman qaala dadkii waxaa ka mida ku qowlay oo duul waxaa ka mida yidhi oo ku tegay biishtiraadi liqaa la kulan shardinteed fi tadliisi tadliiska dhexdiisa in loo shardeeyo oo markay tadliis noqoto labada nin inay is arkeen inay shardintahay kuga tegay alimaamu shaafici iyo imaamu shaafici risaala iyo wa abubakrin albazaaru abubakr bazaar wa kalaamulkhadiibi imaamka khadiib hadalkiisi fi lkifaayati kitaabkiisa alkifaaya ee cilmigan xadiidka ah yaqtadihi ismaa hadalkiisaasi macnaa dee kuma cadu asal ahaan dee ma kuma caddo uun walaakin waa keenaya waa hadalka laga fahmayo uu keenaya cibaaradiisna way keenaysaayo isaga dee shardin saraaxo ahaan ama si sariixa uu shardiyey baan jirine hadalkiisu waa keenayaa buu leeyahay in bal liqa la ictibaariyo wa huwa almuctamadu kaas baana muctamad ah oo ah waxa weeyaan inuu koli sheekhiisu waxaaba kaba dhigay marka bazaar iyo ibnu qadaan iyo soo qaato tan iyagu mulaaqaat iyagu halkan shardiyey waxaan taa u sheegay si aan loogu kadsoomin oo de culimada kale inay khilaafsan tahay baa qowlkiisa laakiin wuxuu leeyahay sheekhu ka muctamadkii waa tafriqo oo markay tadliis noqoto in la shardiyo luqiya la shardiyo hadday mucaasaro u noqoto mursal khafiya la yidhaah taas bal imanka tafriqadiiyo umuurihii uu kala baxay uu kaga baxay risaalkanna wuxuu ina soo yidhi waa irsaal aada u qarsoon oo dee laba nin oo isku wakti ahaayo isu soo gaadhayoo suurtagal ay tay inay kulmeen waayo meelo loo kulmaa waaba iskaba badnaayeen oo haddaan si kale loo kulmin xaj baaba lagu kulmi karaa bal markaas haddana wixii ay kala wariyeen sel inaanu waa sida jirto oo meesha ninkani ninka aanu kaba maqlin wax dhibyaraan lagu ogaanayo maaha bal markaas sida lagu ogaan karo ee lagu garanayo meesha wax ka dhacsanay inuu jiro inqidaac ama irsaal inuu jiro waxaayuu inoo sheegaya wuxuu ui wayucrafu waa la garanayaayo cadamu lmulaaqaati la kulan la-aantan aanay labada nin kulmin waxaa lagu garan biikhbaari warramitaankiisa ninka mursilkaa irsaalka isticmaalaya weye warramitaankiisa uu kaba warramay can nafsihi nafahaantihi bidaalika arrinkaasoo uu sheegay inaanu hebel wax ka maqlin ama aanu la kulmin taas waa lagu garanayaa oo waxa weeyaan dee inaanu in badanna kutubtan ama maraasisha kaba hadasha iyo kitaabkan la yidhaaho waa kitaab aada u qayimo baabkiisana jaamicu taxsiil fii axkaami almaraasiile uu leeyahay waxa weeyaan imaamka calaa'i uu leeyahay maraasiishun khaaskuma ahayd ee tadliiskiibuu ka hadlayaa umuur guud ahaan si fiican buu u basiya oo waxa weeyaan irsaalkan waa kaba hadlaya laakiin marka dambe faa'idadiisa weyne wuxuu soo dhigtaa taraajim aada iyo aada u badan oo dee kuwii laba yidhi ee isagoo xuruufulmucjam kuba wadaya aadna ay u badan yihin oo mi-aad ay yihiin oo kuwii laba yidhi dee waxaa jira dee ruuxaas ruuxa wax kama maqle ama arrimahaas iyo bal ragga ruwaadda ah ee irsaal badan iyaga ay kaba dhacday oo kale saa xasanulbasri iyo ragga caynkaasa dadkii iyaga la yidhi bal ama markaas taasi dee ha ahaatee qowl go-an ama qowl khilaaf kaba taagan yahay ba noqotee lamuu kulmin meeshina ay taallo kutubtii ay kuba sugantahay riwaayaadkii uu wax kaba wariyey laakiin muu arag la leeyahay taas buu dee ragga caynkaasoo dee isaga iyo amtaashiina waa soo wad arigtaadu waa kolley waa kitaab adigu aada u muhim ah warramintaan markaa uu naftiisa kaba warramay oo dee barhkood baa markaa waxaan leeyahay taraajimta kuwa sugan markii linaanu leeyahay hebel maan arag ama lamaan kulmin oo kale warramidu naftiisa ka warramay waa lagu garan karaa cadam mulaaqaadka waa mid aw bijasmi imaamin imaam goyntii jasmintii muطalicin nin imaama oo riwaayaadka iyo ruwaadda guud ahaan axwaashooda iطilaac taama u leh hadduu jasmiyuu yidhaaho hebel hebel kamuu maqlin ragba aabbayaashooda ay yidhaahaan wax kamay maqlin waa sida dee cabduljabaar ibnu waail oo kale oo layidhi aabihii uu kaba yaraa waqtigaa inuu wax kaba maqlo wax kama maqlin dee riwaayaadkana way kuba sugan yihin taqriibka xaafid ibnu xajarna waxaa dhacay calqamat ibnu waail aabihii kamuu maqlin taasaa taqriibkiisa kuba sugan iyadoo saxiixa muslim axaadiid mid kaba badanoo xadathanii abi uu leeyahay kuba sugantahy waa muslim bay kuba sugantahy lakin waa sida calqamada qowl yaxya ibnu maciin lahaayo kolley dee markaa taasi sawaab maahe isagu waa la maqlay ninkaan wax ka maqlay waa walaalkii cabduljabaare waa maqlay lakin taqriib tahdiib waa sida ku sugan cibaarada lam yasmac min abihi saxiixa muslimna axaadiid mid ka badan baa waxaa ku sugan isagoo le aabbahay ayaa ii warramay waana ninka dee markaas waa dadkii sifaatka rasuulka ilahi sifa salaadkiisii hagaagba usoo naqliyey ayay ahaayeeno bal adigu waa wax yaxya ibnu maciin iyo qowl uu lahaay laakiin isaga waxa ka maqlay laakiin rag baa jira dee xataa ama waalidkood waxa weeyaan iyo ay culimadu caddeeyeen inaanay wax ka maqlin asal ahaan waxba kaba maqlin marka umuuraha imaamu dalici markuu gooyo taasna waa lagu garanaya laakiin sheekhu muxuu yidhi waa arrin aada u muhiim inoogu baraarujinayo walaa yakfi kuma filan laakiin xaggan in irsaal meeshii lagu xukmiyo oo inqidaac inuu jiro markaa la yidhaha sanadkani maaha mutasil an yaqaca inuu dhaco fii bacdi duruqi riwaayaadka ama dee duruqda iyo asaaniidda bacdigood ziyaadatu raawin raawi ziyaadadii aw akharu amase raawi wax ka badan akhara baytala aw akharu baynahumaa labadan dhexdooda waa ninka labada nin ee maanta wax kala warinaya inay dhacdo taas uguma fila in la yidhaaho ninkani ninkan lamuu kulmin taas lixtimaali waxaa suurtagala an yakuuna inuu yahayba waxan zaa'idkii min almasiidi waa nooca yidhaahaan almasiid fii mutasil asaniido wax ziyaado oo waham ahaan inuu u dhacayba shaksigan inuu yahay baa suurtagala walaa yuxkamu lamana xukumayo fii hadihi suurati suuradan marka suuradan dee dariiq inuu sanad baa xadiid kuba yimi laba raawi baa wax kala warinaya markaasaa dariiq labaad oo xadiidkii kuba yimi ama ayaan aragnay labadii raawiye markii hore iskuba xigay wax kala warinaya in cidi udhaxayso taas buu sheegaya waa labada arrimood suuradan bixukmin kuliyin xukmi kulliya oo caama ama la yidhaaho waa masjid fii mutasil asaniid ama la yidhaho waa mursal khafiya lama xukumayo waa litacaarudi ixtimaali litisaali itisaal ixtimaalkii iyo wal inqidaaci inqidaaci ixtimaalkii ayaa meesha iska hor imanaye taasi qaraa-in iyo dadkii aimada ahaayee umuurahan daalacday inay jaanib raajax yeelaan ayay kaba loo baahanaya maxaa halkan sheekhu inoo sheegayaa mursalkii kale wuu inoo soo dhameeyey khafiga ahaa wuu inoo soo sheegay waxaanan soo aragnay laba nin oo aan dee kul is arag laakiin mucaasarooday hadday wax kala wariyaan inay dee mursal khafiya la odrhanayo arrintuna waa arrin aada u daqiiqa sida taa lagu ogaadaa kol hadday mucaasara jirto dee haddaanu isagu caddayn naftiisii kaba warramin oonu odhan hebel lamaan kulmin aanu odhan markaas dee ta wixii riwaayee la arko saa loogu xambaarin mursal khafiya inay tahay waxaa loo baahanaya uun horta imaam itilaac taamali inuu umuurihii jasmiyo ayaa loo baahanaya bal waa dariiq laguba garanaya laakiin mid baa jirta oo riwaayaadkana iskagaba badnaata ama dee kolley wax yar aan ahayn waxa weeye taasi bal laba nin oo xadiid wada dee kala warinaya oona cidi u dhaxayn ayaa la helayaa dariiqaas mooyaane dariiq labaad oo intuu xadiidkii kuba soo arooray ama xadiid kaleba haba noqotee labadii ninee markii hore aan arkaynay iyagoo wax kala warinaya waa sida ay u dhaxayso nin kale u dhaxeeyo suuradaas oo kale wuxuu leeyahay sheekhu taasi daliil maaha qaadica oo loo daliishado markii aanay cidi u dhaxayni inay inqidaac jiray maaha ma noqonayso sababtuna waxa weeye waxaa jirta oo suurtagala in ziyaadadan maanta ninkani uu kuba labadooda dhex galayba wax qalad ruwaad kaba dhacay ay tahay oo mursal khafiyaan haynaaye nooc baa jira ay yidhaahaan almasiid fii mutasil asaniid waa nooc kale oo taasi ay tahay waa ziyaadaadka asaniidda dhexdooda u dhaca qalad ahaan oo iyadoo meeshii itisaal jiro labada nin xadiidkan ay kala maqleen ayaa raawi ruwaadii ka midood hagaag wuxu dabdini kolkol muu dhex gelinayaa labadoodii ziyaadadna waham bay u dhacaysaa marka markii waham lagu caddeeyiyo qalad inay tahay waxay ku magacaabaan almasiid fii mutasil asaniid wixii lagu ziyaadiyey asaniiddii xidhiidhsanayd marka haddii aynu aragno iyadoo labadii nine markii hore isku jiray isku xigay maanta nin u dhexeeyo dee waxaaba suurtagala arrintani waham inay tahay saa daraaddeed daliil maaha lagu kaaftoomo loogu kaaftoomo in irsaal halkan lagu xukmiyo taasi ma noqonayso waayo waxaa suurtagala tani qaladba inay tahay waham inay tahay taas horta waa arrintaa inoo caddeeyey marka muxuu inoo raaciyay arrin kaloo dee uu sheekhu inoo sheegayo iyadna aada u muhimaho markay suurooyinkani dhacaan macnaa dariiq laba nin baa isku xiga wax kala warinaya dariiq labaad baa soo arooro labadoodiibaa nin u dhexeeya suuradaasoo kale xukum kulliya culimada agtooda ma laha ama xufaadda xadiidka xukum kulliya waxaa macnuu noqonayaa iyadoo daabid caama lagu sheego haddaad aragto iyadoo marna ay cidi udhexayso marna aanay cidi udhexayn saasay xukumku noqonaya taas ba xukum kullin oo laba yidhaahdo ziyaadadu waa wahmi dariiqi waa mursal khafiya taasi noo cadaynaysa ama laba yidhaaho kol haddii dee aynu aragnay markaa ziyaadadaasi ay jirtay dariiqan kale waxa weeyaan ziyaadadii inta la raajax yeelo mursal khafiya laguma xukmiyo ama kol haddaan dariiqan kala aragnay in ziyaadadii waham inta lagu tiriyo la yidhaho waaba mursal khafiya uno tan dariiqan labaad waxay noo caddaysay dee waxa weeyaan imaka ama waa mursal khafiya ama dariiqan labaad baa kii mutasilkaae wuxuu inoo caddaynaya kol hadda inay suuradan isku xigin wixii ay cidi udhexaysaaba inuu wahamiyo qalad yahay xukun kulligii kaasuu noqon marka wuxuu leeyahay xukun kulligoo meesha yaallaa ma jiro sababtuna waxa weeye dee ixtimaal baa labadii dhinacba jira itisaal iyo inqidaac waxaa suurtagala in meesha itisaal jiro oo labadan markaa imika cidi ay markan u dhaxayseen in cidi uba dhaxayn dee iyaduna taasi ay waham tahay oo tan ay kala maqleen waa suurtagal arrin kalea iyaduna suurtagalahoo inay labada xaalaba saxiix yihiin waa suurtagaloo say ku saxiix yihiin waana la arkay ruwaado amtilo badan bay iskaba yeelane nin inuu nin waasida markii hore kaga maqlay oo cid waa la nin mucaasirkii ah cid kaleo ayou lamu kulmin cid kaleo xadiidkii ka maqlay dib inuu isagii ula kulmay oo xadiidka naftiisii uu weydiiyeyo si waasidadani ugaba baxdo sanadku caali uuba noqdo dee haddana isagiina uu kaba maqlayoo kol uu markaa cidi ay udhexaysay iyo kol aanay cidi udhexay labaduba ay jirto labaduba ay saxiixin ixtimaalkaasna waa jirta